bacdi kale cilamada ka midi way kala tafsiiliyeen sida shaarixuba soo rarayo oo waxa markaa uu yidhi wixii markaa cirdiga ku dhicitaanka lagu dhacaa ay wax durayso wax yeelayso nasabka oo kale wax yeelayso ooma ay keensanayso xifdu nasab markaysagaa inay yacni wax yeelayso sida markaysagaa cirdigiibaa wax laga yeelo o la yidhi waxa weeye waa ibnu zina la yidhi ibnu zinihi kuma koobno cirdigii oo keliya wuxuu gelayaa xataa xaggii nasabkana waa gelaya ka noocaas oo kale waa ka horreeya xagga maalka waa ka miisaan badaniyo waa ka horreeya laakiin waxa dhicitaanka lagu dhaco cirdiga ka midi aynay markaa sababaynin in daruuriyaadka kale lagu dhaco aynay sababaynin waxay la derajad oo la siman tahay maalka bacdi kale culammada ka mid oo itlaaqaya inuu cirdigu mar yacni marlayba ka horreeyo maalkana waa jiraa oo waayo waxaa la yaqaanaa inuu qofku waxa weeye cirdigiisa iyo sharaftiisa inuu ku daafaco naf iyo maal wuxuu ku daafici karo sidaas yadaa inuu ku daafaco ayaa la yaqaanaa yacni waxa uu shaacirkii nahuunu yacni markaa tahuunu buu yidhi an tusaaba jusuumuna yacni waxa weeye waa nagu fududahay buu yidhi tahuunu waa nagu fududahay an tusaaba jusuumuna wa taslama lanaa acraadun wa cuquulu aynay noo badbaado cirdiyada iyo caqliyadu inay noo badbaadaan oo jidharkayaga wax la yeeleeyo waxa nala sahlan jidhka in nala waxyeeleeyo oo markaa yacni cirdiga iyo caqligu noo cirdiga iyo caqligu noo badbaado sidaasaa markaysagaa noo fiican buuri wuxuu kaloo markaysagaa samaawiil uu yidhi markaa yahuudigii la odhan jiray waa ninka wafaagiya markaysaa markaa ay yani wax oofinta ay mahmaahda uga dhigteen oo awfaa min samaawiil marka ay yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen markaysagaa markaa arrinaan yuhuuddaba looga baran oo ballan oofina baa ninkaa lagu yaqaanay waxbuu markaysaa markaa qisay lahayd oo waxa weeye inankiisii baa la qabto markaasaa la yidhi arrinka noocaasa haddaanad yeelin arrin markaysagaa yacni ballanburye iyo wax keensanaysa inankaagaanu googoynaynaa baa lagu yidhi markaasuu markaa uu yidhi markaa marnaba marka arrinkaa midaan yeelayo oo ma aho ballanburintaas samayn maayo walow inankaygaba haddaad doontaan markaysagaa dilo halkiibaa inankiisii la jarjaray waxaa lagu maamaahi jiray markaa awfaa min samaawiil samaawiil ninka la yidhahdo waa ka markaa yacni ballan oofin badan yahay oo waa ka cahdin oofin badan yahay marka ninka noocaasaa shicir buu tiriyey markaa uu ku faanayo shicirkaas markaa waxaa ka mid ahaa inuu markaa uu yidhi ida almar'u lam yadnus min allumi cirdahu fakullu lam yadnus min allumi cirduhu fakullu libaasin yartadiihi jamiilu haddii qofka markaysagaa aanu markaa ka wasakhoobin yacni xagga markaysagaa la'iimnimada iyo xumaanta sharaftiisu haddaynay wasakhoobin oo wasalada aynay yeelan oo sharaftiisu aynay ka wasakhoobin wax kasta uu xidhmaa xidhaa oo dharka ka midi qurux bay leeyihinoo waa wanaagsan yihin waxa daranuun yacni sharaftu inay waxyeelowdo taasuunbaa markaysagaa daran buudi calaa kulli xaal yacni xifdu diin markaa ilaalinta diinta la ilaalinayo waata markaysagaa xaddu ridda ayaa laga waajibiyey si diintii loo ilaaliyo man badala diinahu faqtuluu nafta ilaalinta la ilaalinayo qisaasta iyo wixii la mida laga waajibi caqliga ilaalinta la ilaalinayo waxaa laga waajibiyey suulinta la suulinayo caqliga yacni xaddu lkhamri baa laga waajibiyey waxaan leeyahay nasabka ilaalinta la ilaalinayo xaddu zina baa laga waajibiyey xaddu zino ayaa laga waajibiyey maalka ilaalinta la ilaalinayo qadciyadii saariq baa laga waajibiyey wasaariqu wasaariqatu faqatacuu aydiyahuma cirdiga iyo sharafta ilaalinta la ilaalinayana xadulqadfi baa laga waajibiyey marka mid walba yacni axkaam baa sidaa uga dhalanaysa umuuraha waxaa la yidhaha addaruuriyaat alkuliya ama addaruuriyaat alkhamsu ama addaruuriyaat asitu baa la yidhahdaa daruuriyaadkii shanta ahaa ama daruuriyaadkii lixda ahaa ayaa la yidhaahdaa marka umuurahaasi waa daruuri siday u kala horreeyaan baanay u kala xoog badan yihiin oo u kala miisaan badan yihiin sidaas aawadeed markay tacaarudaan siday u kala miisaan badan yihiin baa loo kala hormariyaa waa halkuu kaa leeyahy waqadimi alqawiya fi rawaaji uu kaa odhan doone ilaalinta la ilaalinayaa sharaa'icdoo dhan waxay ahayd markaa mid lagu dhowray sidaas iyada abay ahayd sharaa'icdoo dhan markaa mid lagu dhowray ayay ahayd wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa wixii daruuriyaadka mukamil u ahee dhammaystiraya wuxuu la derajo yahay kolba kuu dhammaystirayo ayuu la derajo yahay kolba kuu dhammaystirayo ayuu la derajo yahay alxiq bihi ma kaana daa takmiili misaal weeye kalxaddi fii ma yuskiru lqaliili yacni markaa taas waxay tahay waa tusaale laakiin wax kastaba yacni markaa wixii mukamil u ahee dhammaystiraya daruuriyaadka waxaad tidhahdaa wuxuu la derajo yahay kaa uu dhammaystirayo oo hadduu markaa diinta dhammaystirayo wuxuu la derajo yahay yacni markaa diinta ilaalinteedii hadduu nafta dhammaystirayo wuxuu markaa yacni ilaalinteedii buu dhammaystiraya wuxuu la derajo yahay xifdu nafsigii uu la derajo yahay wahaakadaa sidaas yadaa weeye marka khamriga oo kale yacni xifdulcaqligii caqliga ilaalintiisa yacni waxa meel kaga dhacaya waxa weeye qadarka wax sakhraamiye in la cabbo qadarka aan waxba sakhraamineynee yar cabbitaanka la cabayo oo la fiiqsanayo intaa yari yacni markaa xifdulcaqli kama hor iman laakiin sabab bay u noqon kartaa iyo dariico maadaama caynkaa iyada ay tahay mukammil waa in markaa ayay u tahay yacni xifdulcaqligiibay mukammil u tahay kaa ay dhammaystiraysay la derajo tahay oo ay la martaba tahay wakadaalika markaysagaa diinta ilaalinteeda waxaa markaa yacni noqonaya oo mukammil u noqonaya sida bidcada markaysaga waxaan markaa xumaynta la xumeeyey ee markaa la ceebeeyey iyo mubtadica markaysaga ihaanadiisa amarka la amray ee in la tacdiiro in la ciqaabo in la ihaaneeyo umuuraha noocaas oo dhan markaysagaa in la amray in wakhtiyada qaarkood haddii bidcadu markaysaga ay tahay weliba bidca aada u daran yacni markaa dararkiisa iyo sharkiisuna uu badan yahay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen markaa jeelka inta lagu rido imaamku uu ku rido ayuu ku waarin karaayoo jeelka isaga dayn karaa amaba ay yidhaahdeen markaysagaa wuxuu u dili karaa yacni markaysagaa dar-an lilmafsada mafsadada daaficitaan uu daafacayo ayuu markaysagaa u dili karaa من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أو فساد في الأرض مركا إسلا مفسد كار لذا فسادين أيا سكر هدان فساد كيس يسكو تاقين إلا ديلي كرو أي آيات لغا قاتا أحاديث قار كودنا ولا قدر يشدي أحاديث قار كودنا ولا قدر يشدي لكن أرنك نوعا ستقدير كلا قدر أيو يعني مركا إسلا العلم قاية وطالة وما مركا إسلا حال مركا يعني آه عد كستا انت يعني مركا تلادو مبتدع بان ديلي inay odhanayso markaysa waxaan markaa fasaadkiisa ayaan markaa arlada ka suulinaya yacni sidaas yadii mid ay itlaaqan isaga bannaan tahay ma aha yacni marka waxa weeye yacni waa markaysagaa lagama maarmaan hadday noqoto yacni marka ayaa looga jeedaa cidda waxa markaa yacni dilaysana waxaa laga tilmaamayaa waxa weeye waa cidda markaysa waxaan markaa sulto iyo awood leh ee ma mafsado ka badani aynay ka dhalanayn baa looga jeeda wahaakada wuxuu inoo tilmaamayaa qadarka yar aan waxba sakhraamin sharaa'icdii hore waxay ku ahaayeen mid bannaan oo xalaal ah laakiin shareecada nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam qadarka yar aan waxba sakraamin iyo qadarka badan intuba xaaraan bay ku yihiin nebiguna waxau yidhi sala allahu alayhi wasalam kullu maa askara kasiiruhu faqaliiluhu xaraam wax kastoo intiisa badani ay sakhraamiso waxiisa yari xaaraam weeye riwaayo kale waxaa ku soo aroortay maa askara alfaraqu minhu fa mil'u lkaffi minhu xaraam wixii markaysagaa lix iyo tobanka rodol waxay wax sakhraamiyaan haddii lix iyo toban rodol laga caddo waxay wax sakhraamiyaan fa mil'uul kafi minhu xaraam wixii gacantaada markaysagaa yacni sacabkaaga muggii wixii ahi yacni qadarkaa in laga isticmaalaa xaaraam weeye xadiidka noocaasi markaysagaa culammada qaarkood way quweeyeen oo ibnu xibbaan oo kale waa saxiixinaya culammada qaarkoodna waxay tilmaameen duruqa qaarkood in sanadkiisu uu xasan yahay dariiqyo badanna waa leeyahay calaa kulli xaal xadiiskaasi waa saxiix oo markaysagaa ishkaal ma laha halkuu markaysagaa muxaqiqu ku kaaftoomay ou yidhi yacni markaa sanadkiisa hebel oo daciifa ku jira oo aanu markaysagaa dariiqyada kale xadiisku leeyahay aanu tilmaamin waa qusuurun minhu uma almunaasibu intaa dabadeed munaasibku canaytu lxikma ayaan u jeedaaye minhu daruuriyun baa ka mid ahaaday wajaa waxaa yimid tatima tatimo waa la yidhahda tatmiimaat iyo taxsiinaat mid walba waa la yidhahdaa iyo markaa takmiili iyo mid walba waa la yidhahdaa baynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday maa yantami lilxaaji xaaji wax u abtirsada waqadimi lqawiya ka xoogga badan markaysagaa hormari fi rawaaji xagga dalabka ku xoogga badan oo daruuri iyo markay iscaaridaan xaaji daruuriyaadkaad hormarin xaajiyaadka iyo taxsiinaadku markay iscaaridaanna xaajiyaadkaad hormarin diinun fa nafsun uma caqlun nasabu maalun ashyaadaasi tantasibu ilaa daruuratin bay u abtirsataa waratiban tartiibi buu ku yidhi waltacdifan isku cadaf buu yihi musaawiyan xaalaa tahay mid simaya cirdan cirdi ku cadaf cala almaali maalka ku cadafta kun waxaad noqonaysaa muwaafiyan ahlu usuulka dariiqooda mid waafaqaad noqonaysaaye fa xifduhaa ilaalinta la ilaalinayaa xatmun cala alinsaani bini aadamka waajib bay ku tahay fii kulli shircatin shareeco kastay waajib ku ahayd oo min aladyaani diimaha ka mid ahaatay alxiq bihi waxaad haleeshiisaa yacni markaysagaa kaas markaa daruuriga ah maa kaana daa takmiili yacni kii markaa takmiil u saaxiiba oo bimacnaa dhammaystir u saaxiiba oo mid waliba kuu dhammaystiraya mukamilka uu yahay waxaad tidhaahdaa waa la derajo kalxaddi weeyaan fii maa yuskiru waxa wax sakhraamiya alqaliilu maaga markaysagaa ayay sifa ka tahay wahuwa markaysagaa kaas qadarka yar ee yacni ka jinsigiisu wax sakhraamiyo qadarkiisa yari qaliilkaas wax yacni agsarkiisu wax sakhraamiya xalaalun buu ahaaday fii sharaa'ici rusul rusushii markaa yacni yacni diimahooda wuxuu ku ahaa markaa yacni xalaal buu ku ahaa hayra aladii kii mooyaane sharcu nasakha sharcuhu sharcigiisu u nasakhay asubula waddooyinka uu nasakhay bimacnaa sharaa'icdii hore uu nasakhay oo nebi moxameda sala allahu alayh wasalam mooyaane isaga qaliilkiiyo kasiirkuba agtiisa xaaraan buu ka ahaaday waxa wax sakhraamiye iyo inta markaa aan waxba sakhraamini intuba xaaraan bay shareicadiisa ku ahaatay laakiin sharaa'icdii ambiyadii hore waa qadarkaan waxba sakhraamini xalaal buu ahaa أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام والبيع فالإجارة الحاجي خيار بيع لاحق جلي وما يتمم لدى الحذاق حث على مكارم الأخلاق منه موافق أصول المذهب كصلب, كصلب الأعبد شريف المنصب وحرمة القدر والإنفاق على الأقارب ذوي الإملاق وما يعارض كتابة سلم ونحوه أكل ما, وأكل ما, ما سيد يؤم أباحا وحا إباحية وبنية خمرقة في أول الإسلام إسلام كأول كيس براءة براءة يا بنيسي يعني أو ليست من الأحكام براءة ذا سو أحكام تان كمد أهي براءة الأصلي حلال كوها والبيع فالإجارة والبيع بيع ويا فالإجارة إجارة ويان الحاجي كحاجة اللون يعني مبتدأ مؤخرة يعني بيعنا ومبت... وخبر مركة مقدمة خيار بيع خيار بيع لاحق وامدها ليليا وجلي مركة إسقا ظاهرة وما يتمم وما أي والذي كي يتمم لما يستريا تتميمك أما تحسينك هذي أما صالح لما يستريا لذا الحداق علماء حرفان تأكتو ذا حدس بوري لقبوري وي على مكارم الأخلاق akhlaaqda kuwooda markaysaga yacni sharafta leh wanaagsan lagu booriyo minhu muwaafiqun tatmiimiguu ka mid ahaaday muwaafiqun mid waafaqsan usuula almadhabi madhabta usuusheeda bimacnaa qawaaciddeeda waafaqsan ka salbi lacbudi shariifa almansibi ka salbi lacbudi kaa markaa usuululmadhabka waafaqsani waxa uu ahaaday sida adoon addoommada in laga siibo shariifaalmansibi mansibka iyo darajada teeda sharafta leh wa xurmati alqadari markaysagaa wasakda markaa in la xaaraantinimeeyo iyo walinfaaqi markaysaga ay wakal infaaqi markaa xurmada wuxuu ku cadfan yahay yacni salbiguu ku cadfan yahay iyo walinfaaqi ay yacni markaa bixinta lagu bixiyo weeye bixinta wax la siiyo cala alaqaaribi markaa wax la siiyo aqaaribtaasoo dawil imlaaqi kuwa faqriga u saaxiibka ahaaday wamaa yucaariduka markaysagaa qawaacidda khilaafaya kitaabatun kitaabo weeye آه سلم يعني سلم ويان عطف بغير عاطف يوحي لم ونحوه يوحي لمدا وأكل ما صيدا وأكل ما كي عنست لعنا يصيدا مركا يساق الله أغار صدينا يؤم ولو قصدي يساقنا إنه كمد يهي نوعاس آه يعني مركا قواعد خلافسا وعوينوت الماما يا حاجياتك يا تحسيناتك أيوينو مثالين إياه نوع حاجياتك اللي إلى هذا واصدا بيعه oo bayca markaysaga iyo markaa ijaarada iyo waxyaalaha noocaasa waa loo baahan yahay sababta loogu baahan yahayna waxay tahay yacni waxa weeye qofku waxa gacantiisa ku jira kuma kaaftoomi karo maadaama aanu ku kaaftoomi karin waxa gacantiisa ku jira waxa uu u baahan yahay waxa dad kale gacantooda ku jira inuu ka faa'iidaysto ku intifaaca ayuu u baahan yahay waxa dad kale gacantood ku jiraana inay hibo keliya ku soo galaan ma suuragal aha markaynay sidaas iyadaa suuragal ahayn waxay noqonaysaa inay xaaji tahay oo loo baahan yahay in waxa weeye la banneeyo bayca iyo ijaarada iyo ashyaada la midkaa musaaqaadka iyo bayca iyo ijaarada iyo ashyaada in la banneeyo ayaa markaysagaa ka dhalanaysa bannaynta markaa yacni la bannaynaya yacni ma aha yacni daruur ahaan in loo banneeyo oo markaysagaa noocii daruurada markaysagaa ma aha noocii daruurada ma aha inkastay culammadu markaysagaa yidhaahdeen waxaa dhici karta nooc xaajiyaadka asaalatan ah wakhtiyada qaarkood inuu daruuriyaad sabab kale ku geli karo tusaalihiisu waxay ahaatay waa ijaarada waxa la yidhahdaa waxay ka mid tahay nooca xaajiyaadka laakiin waxaa dhici karta ijaaradii wakhtiyada qaarkood inay baabu daruuraad marka ay si u gashaa suuroobi karta ninbaa ilmo yar laba qof yacni ayaa isfuray oo ninbaa qofkiisii dumara furay ilmo yar bay u haysaa ilmaha yaray u hayso markaysagaa inuu ku masruufo oo waxa weeye markaysagaa ijaaro ama iyaduba hadday u nuujin weydo gabadh kale inay u nuujiso markaysagaa inuu ku masruufaa waajib ku noqonaysa yacni ijaarada noocaasee uu samaynaya gabadhaas markaysagaa uu yacni naaskeeda uu kiraynayo waxay tahay markaa mid yacni lagama maarmaana oo xifdiga qofkan bini aadamkaa la ilaalinayo oo daruuriyaadka ka mid ah ayaa halkaa ka soo gelay waxasaalatan markaa xaajiyaadka ka mid ahaa baa dhici karta wakhtiyada qaarkood inuu daruuriyaadka sabab kale ay ku galaan yacni khiyaaru baycuna waxa uu yahay yacni khiyaarka bayca loo yeelay isaguna waxa uu yahay laaxiq buu u yahay oo bimacnaa mukamil buu u yahay noocii markaysaga waxan markaa xaajiyaadku mukamil u yahay oo sida markaa daruuriyaadku mukamilaat ay u lahaayeen ayaa xaajiyaadkuna mukamilaat ay u leeyihiin waxyaalaha tatmiimaadka ama taxsiinaadkuna waxay ahaaday markaa sida makaarimul akhlaaq in lagu booriye iyo ashyaada la midka ah yacni najaasaadka in la taxriimiye iyo makaarimul akhlaaq in lagu booriye iyo ashyaada noocaas oo kale ah waxa weeye waa min baabi taxsiinaat aw tatmiimaat weeye wuxuu u qaybsamaa bay culammadu yidhahdeen laba qaybood oo qayb markaa yacni qawaacidda waafaqaysa ama usuusha waafaqaya iyo qayb khilaafaya qaybta markaa yacni usuusha waafaqaya waxay ahayd markaysaga addoonka in laga siiyo oo kale mansibyada sharafta badan sida imaamada markaa alimaamatu alcudma sida qadaaga sida waxa weeye shahaadada ashyaada noocaasi markaysa waxan waa ashyaa sharaf leh sidaas aawadeed in laga siibo addoonka ayaa markaysa waxan markaa ay ahaatay oo waxa weeye mansib sharaf leh oo wanaagsan weeye uma qalmaan yacni markaa addoonnimo markaa uma qalmaan waxaa kaloo ka mid ahaaday yacni markaa wasakda iyo waxyaalaha noocaasa in la xaaraantinimeeyey bimacnaa najaasaadka najaasaadka in la taxriimiyey waxay ka mid tahay nooca tatmiimaadka oo taxsiinaadkay ka mid tahay weliba nooca usuusha markaa waafaqsan ayay ka mid tahay waxaa ka mida markaysaga aqaaribtii markaa baanayd in markaa la nafaqeeyo waajibinta la waajibinayo yacni iyaguna waxay ahaatay markaa usuusha mid waafaqsan weeyi nooc kale wuxuu ahaaday markaysaga isagoo tatmiimaadka ama taxsiinaadka ka mida mid usuushii khilaafsan weeyi waa sida markaa kitaabada oo kitaabadu siday usuusha u khilaafsan tahay waxay u khilaafsan tahay waxa weeye qof baa maalkiisii maalkiisii ku iibinaya addoonkani maalkiisii weeyi dabeedna wuxuu leeyahay addoonow yacni xoolo intaa leeg haddaad iga iga ii keento waxaan markaysagaa ku siinayaa markaysagaa yacni waan ku siinayaa xorriyaddaada waa ku siinaya yacni isagiiyo wuxuu shaqaystaaba maalkiisii ay ka mid yihiin oo waxa weeye maadaama maalkiisii ay ka mid yihiin jus qayb maalkiisii ka midu wuxuu leeyahay maalkiisii igaga iibso ayuu markaysagaa u leeyahay sidaas aawadeed wuxuu noqonayaa noocii yacni markaysa waxan markaa ayuu noqonayaa qawaacidda markaysagaa khilaafsanaa buu noqonaya waxaa la mida waxa weeye salamka ayaa la mida salamka markaysagaa bayc markaa wax aan la arkayn oo markaa aan meeshaba joogin ayaa markaysa waxan markaa la iibinaya baycun mawsuufun fi dimmati waa tii markaysagaa la odhan jiray waa bayc markaysagaa la sifaynayo dimada markaysagaa saaran caqdiga noocaasi markaysagaa usuusha waa khilaafsan yahay marka waxa weeye kaasina waa saas waxyaalaha kale la midka waa saas in laeg waxa weeye waxaa kaloo la mid ah ugaadha markaysaga wixii la ugaadhsado in la cuno oo waxa weeye inta waxaa la odhanayaa markaad yacni eyga ku dirayso ama eyga mucallamka markaad ku dirayso bisimka u qabo ama markaad yacni waranka ku ridayso ama xabadda ku ridayso bisimka u qabo haddaad u tagto iyadoo markaysa waxaan markaa dhimatay xalaal weeyaano markaysaga waad cunaysaa iyadoo markaysaga waxyaalihii markaa jidhka ku jira fadalaadkii ayna aada uga bixin ayaa markaysaga haddana markaysaga waxaan markaa la baneeyey marka noocaasna waxay tahay waxyaalihii khilaafsanaa yacni markaa qawaacidda markaysagaa khilaafsanaa weeye waxa uu shanqiidugu marka uu leeyahay sidaasay culammadu yidhaahdeen haakada qaaluu waظaahiru annahu laa yenbagii an yuqaala fii shayin nazla bihi alqur'aan wa ja'at bihi sunnatu صaxiixatu inahu mukhaalifun lilusuuli id laa asla akbaru min alkitaabi wasunnati waxa uu markaa leeyahay culammadu siday cabireen sidaas weeye laakiin sida markaysagaa muuqanaysaa waxa weeye daahirkaahi inaynay habboonayn shay markaa qur'aanku ku soo degay sunnada saxiixadiina ku soo degtay oo ay ku timi in la yidhaahdo usuushuu khilaafsan yahay in la yidhaahdaa wax habboon maaha waayo asli kitaabka iyo sunnada ka weyni ma jiraan yacni markaa muxaqiquna sidaas yadaa ayuu ku raacaya ashyaadan markaa uu tiliyay ee wili kitaabada iyo salamka iyo markaysaga wixii la ugaarsaday in la cuno iyo ashyaada noocaasa dhammaantood mataxsiinaadkay ka mid yihiin halkaas waxa weeye sida saniica markaa shi yacni markaa sheikha shaarixa ay waxa uu egyahay nasrulwuruudka inay dhammaantood ka wada tirsan yihiin nooca tatmiimiga inay ka tirsan yihiin yacni markaa saasay markaa u egyihiin laakiin sheikha muraabid la yidhaahdo maraaqi sacuud ilaa maraaqi sacuud waxa uu tilmaamayaa arrinka noocaasi xoogaa cusriyi inuu ku sugan yahay oo waxau odhanaya fi hada alkalaami cusrun bisababi caطfi hadi اlashyaai cala almukhalifi min ataxsiiniyi walaqrabu ila xalihi an tujcala xikmaة lmunaasibi min xaysu hiya muwaafiqaةa lilqawaacidi kama masla bihi fi kulin aw mukhaalifaةa kalkitaabaةi binisbati litaxsiiniyi wاsalami wma macahu binisbati ila alxaajiyi waakli masiida binisbati ilaa daruuriyi maraaqi sacuud ilaa maraaqi sacuud saddex boqol iyo saddex iyo konton waxa uu tilmaamayaa hadalkan cusri baa ku sugan waxaana markaa tahay ashyaadan yacni oo dhan in lagu cadfay waxyaalihii markaysagaa yacni taxsiiniga ahaa ee qawaacidda khilaafsana yacni xallinta la xallinayana waxa ugu fudud buu yidhi inuu ugu dhow in la yidhaahdo xikmada waxau uga jeedaa waxa xikmada markaysagaa munaasibku min xaysu hiya ay xikmo tahay eaan laga eegin taxsiini iyo nooc kale ay ku gaar tahay toonna min xaysu hiya waxay u qaybsantaa mid qawaacidda waafaqsan iyo mid khilaafsan ta qawaacidda markaysaga waxaan markaa khilaafsan waxa weeye taxsiin hadday tahay kitaabadaa ka mida xaaji hadday tahay xooye salamkaa ka mida daruuri hadday tahayna waxaa ka mid ah aklu maasiida ayaa ka mid oo waxa weeye waa ugaadhii cunitaanka la cunayo oo naf baa lagu dhowrayaa oo lagu ilaalinayaa sidaas yada abuu markaysaga odhanaya halkaasuu ka saaraya qolyaha kale wax baraarujinaya markaysagaa ma arag amsiladanna wax isku daba taxa markaysagaa usuuliyiinta kale markaysagaa ma taalacan walbaycu bayc weeyaan falijaaratu weeye alxaajiyu ka xaajada loo nisbay khiyaaru baycin khiyaaru baycu laaxiqun mid haleelaya weeye nooca markaa xaajigu haleelayayo mukamil buu yahay laaxiqaa soo jeliyun daahira wamaa yutamimu waxaa dhammaystirayaa ladalxudaaqi culammada xarfaanta agtooda xasun boorrin weeye calaa makaarimi alakhlaaqi lagu boorriyo minhum muwaafiqun bay ka mid ahaatay mid waafaqsan baa ka mid ahaaday usuula almadhabi usuusha markaa qawaacidda madhaabta tasalbilacbudi sida addoommada in laga siibo oo kale weeye ka waafaqsani shariifalmansibi mansibka kiisaa sharafta leh calaa wasni majlis weeyaane wa xurmati alqadari markaysagaa qudhunku iyo najaasaadku inay xaaraan yihiin oo kale weeye iyo walinfaaqi markaa wa ka wujuubi linfaaqi sida markaa infaaq inuu waajib yahay oo kale weeye cala alaqaaribi qaraabada markaysa waxaan markaa la nafaqeeyo qaraabadaasoo dawilimlaaqi markaa faqrin u saaxiiba wamaa yucaaridu waxaa caaridaya kitaabatun weeye salamun weeye alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wma yucaaridu kitaabatun salamu naxwuhu waaklu masida yu'am wma yucaaridu waxaa markaa caaridaya qawaacidda madaabta kitaabatun kitaabo weeye waa markaa yacni kitaabadii addoonka lala kala qoranayay salamun bayca salamka la yidhaahdo weeyaan waa bayc mawsuuf oo dimada saaran oo macluuma oo la garanayo wa naxwuhu iyo waxa markaa la midka ah ee markaa salamka markaa shabaha sida musaaqaadka iyo ashyaadaas wa aklu maa siida yacni kii in la cuno siida la ugaadhsadayna yu-amu waa loo qasdiyaa inuu ka mid yahay kaa qawaacidda madahabta khilaafsan waxaan dib ugu noqonayaa beytka toddoba boqol iyo sideed iyo toban baanan sii bayaamin macnihiisa abaaxaha fii awali lislaami baraa'atun leysat min alaxkaami ogaa deg degii baan markaa yaro dhaafay marka waxa weeye muraadka looga jeedaa beytka waxa uu ku saabsan yahay khamriga ibaaxada markii hore uu mubaaxa ahaa waxay ahayd ibaaxa sharciya ma ahayne waxay ahayd ibaaxa asliya wamaa min albaraa'ati alasliya qad ukhidat falaysat min asharciya wa inagii soo marray awalka kitaabka wixii marka waxa weeye laga qaatay baraa'ada asliga ah yacni laga qaatay ibaaxadiisu ibaaxa sharciya ma ahe waa ibaaxa asliya waa ibaaxa asli loo nisbeeyey caqliyana waa lagu tilmaamaayo ibaaxa caqliya iyo ibaaxa sharciya loo qaybiya marka ibaaxada sharcigaah waa wixii khitaab loo hayo ibaaxada caqliga ama asliga ahina waa wixii aan khitaab loo haynin bannaynaya laakiin laga qaatay inay bannaan tahay daliil taxriimiyey inaan la haynin marka waxa weeye khamriga intii aan la xaaraantinimayn ibaaxadiisu asli bay ahaydee sharci ma ahayn macnahaasuu uga jeeda furuuqda ay kale leeyihiin ibaaxada asliga iyo ibaaxada sharciguna waxay ku kala caddaanaysaa baabu nasqi marka la joogo oo ibaaxadii sharciyada ahayd ee khitaabka ku sugnaatay haddii la nasakho haddii markaa yacni xukum kaloo beddelaya uu yimaado waxaa la odhanayaa xukumkii hore waa mansuukh laakiin ibaaxada asliga ah lama odhanayo xukumkii horaa mansuukha la odhan maayo oo salaaddii markii la waajibiyey salaad la'aantii bay nasakhday la odhan maayo oo zinada markii la xaaraantinimeeyey taxriimkaa la'aantii baa la nasakhay la odhan maayo soomka markii la waajibiyey soom la'aantii bay nasakhaday la odhan maayo yacni waayo marka hore yacni yacni inta taxriimka ka hor ibaaxo sharciya oo khitaab lihi kuma sugnaanin ashyaadaas iyo wax la midka ah macnahaas buu marka ka tilmaamaya abaaxaha fii awal islaami baraa'atun leysat min alaxkaam waxaa marka yacni shaarixu tilmaamayaa beydkan waxa uu sheikhu kaga jawaabaya ictiraad imaamu nawowi ku soo arooriyey usuuliyiinta oo qolyaha usuuliyiintu markay yidhahdeen daruuraadku sharaa'icdoo dhan muxaram bay ku ahaayeen ayuu markaa wuxuu ku ictiraaday yacni awalulislaamkii waxay ahayd markaysagaa mid bannaan mid bannaan ayay markaa ahayd markaa sheikhu wuxuu kaga jawaabayaa ictiraadkaasi maxal ma laho waxaanu maxal u lahayn ibaaxadaasi ibaaxa sharciya ma ahayn waxaynu ka hadlaynayna yacni axkaam sharciyay ahayd ibaaxa iska asliya bay ahayd mar hadday sidaas iyada a tahay yacni waxa weeye sharcigii nebi moxamed inay mar ku bannaanayd laga qaadan maayo sidaas iyada a laga qaadan maayo laakiin markaa shanqiidi waa khilaafayaayo waxa uu leeyahay sida aniga ii muuqata waa jawaabtaasi inaynay saxnayn sababta inay jawaabtaasi u saxnayn waxay tahay khamriga inuu bannaan yahay waxa tusiyey waagii hore bannaanaa intaan la xaaraantinimayn ka hor yacni qur'aankaa tusiyey oo waxaa laga qaadanayaa wa min samaraati alnakhiili waalacnaabi tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana markaa sakaran baa ka yeelataan inuu sakarkaa in laga yeeshaa bannaan tahay ayay markaa ku tusinaysaa oo laga fahmayaa marka yacni wixii qur'aanku ku tusiyena ma suuragal aha in la yidhaahdo ibaaxadiisu waa caqli in la yidhaahdo ama waa asli in la yidhaahdaa ma suuragal aha allaahuma ilaa markaysaga waxaan markaa ishkaalkaas si looga baxsadaa yacni ku saabsan in qur'aanku ibaaxeeyey waagii hore ibaaxadaasina ay ahayd ibaaxa sharciya ma dhaqna mooyaane in lagu socdo qowlka odhanaya sakaran waxaa looga jeedaa yacni markaysaga waxaan cuntaa looga jeedaa ama waxaa looga jeedaa sakaran khal baa looga jeedaa sida mufasiriinta qaarkood ay sheegeen adugu qowlalkana waa laga raajaxsan yahay yacni siday jamaahiirtu maleen waxa weeye sakarku inuu yahay wax lagu sakhraamo ay ma yuskaru bih wax lagu sakhraamo inuu yahay sidaas iyada abaa raajixa marka calaa kulli xaal yacni muraadka uu beydka uga jeeda waa sidaas yacni shanqiidigu sida u marayna waa in marka waagii hore khitaab inay ku sugnaatay bannaanaanta uu khamrigu bannaan yahay markii dambena la xaaraantinimeeyey marka taxriimka ka hor ibaaxadiisu inaynay asli ahayn caqliyana ahayne sharciya inay ahayd oo ibaaxa khitaab leba ahayd laqbadiisa waa soo laqb من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوع اعتبر في النوع للحكم وإن لم يعتبر بدين بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه فذا الملائم أقواه ما ذكر قبل القاسم من اعتبار نوع في الجنس ومن, ومن عكس ومن عكس ومن جنس بآخر ذكر مصنف هو حول رحمه الله من المناسب مناسب كي كم إذا أتي مؤثر مؤثر أو ذكر للشيغي بالنص نص لغو الشيغي والإجماع أما إجماع لغو الشيغي نوعه نوعي سأعتبر ولا تحقلي في النوع بالغو تحقلي أو للحكم نوعا حكم كأصونا في النوع بالغو تحقلي للحكم حال نوعية هي مركب الحكم كأصونا وإن لم يعتبر هدان لتحقل بذين لبدا لغو تحقل النص أما إجماعا لغو تحقل بل ترتب الحكم ظهر حكمك كدر شديس وكدرنا يكسبب بي أي موقت على وفاقه سيسا وافقسا وكسير دلنا يكسبب بي فذا الملائم كان ملائم بالي هذا أقواه كوغحوغ بضا يعني أنواع ديسا مناسبك كوغحوغ بضا ما ذكر ووحو الشيء قبل إمك كهر beydkan ka hor alqaasimu kii mas'alada qaybqaybinayey oo min ictibaari nawci filjinsi ahaatay markaa nooc in la tixgeliyo wasfi ah oo filjinsi jinsi xukmi ah lagu tixgeliyo wa min caksin sidaa lidkeeda markaysaga ahaatay oo ah markaysagaa jinsi wasfiya in la tixgeliyo oo nooc xukuma lagu tixgeliyo wa min jinsin biaakhara zukin yacni markaa jinsi in la tixgeliyo oo biaakhara markaa ay bijinsin aakhara jinsi kale lagu tixgeliyo zukina waa la ogaaday waa iska tamaamulbayd waxaa kale oo bannaan inaad tidhahdo zukina waa la ogaaday min ictibaari nawci yacni markaa sidaas in u laqbaysana waa suuragal akhasu xukmin milu mancu mili lkhamri akhasu xukmin xukumka ugu markaa yacni khusuusiyadda badan oo ugu gaarnimada badan mancu mislil khamri khamri oo kale in la manciyo weeye yacni taxriimka khamri la xaaraantinimaynayo ama wax la mida la xaaraantinimaynayo weeyaan aw ilwujuubu ama waajibnimo weeye limudaahi lcasri casri wax shabbaha la waajibiyo yacni markaa salaad casr la waajibiyo ama wax kaloo shabbaha sida subax ama duhur oo kale la waajibiyo famuطlaqu lxukmayni bacdahu alab famuطlaqu lxukmayni xukumka labada labada xukum yani markaa iطlaaqooda ayaa ku sii xiga yacni xagga markaa yani haddii laga eego siday u kala sarsareeyaan waxaa ku sii xiga marka waxa weeye labada xukum markaa itlaaqooda oo muxaram iyo waxa weeye waajib aan lagu qaydin markaa mas'ala mucayana oo aan la odhan taasaa waajiba ama taasaa xaaraana ee xukun la itlaaqay oo wujuub ah ama xukum la itlaaqoo taxriim ay tilmaamayso bacdahu talabu mutlaqulxukmaynkana waxaa ka sii dambeeya ee alab baa ka sii dambeeya alab markaa la dalbo wax ha la dalbo samaynta la samaynayo ama tegista laga tegayo si jaazima ha loo dalbo ama yaan loo dalmin ayaan loo dalbin oo afartii markaa yacni noocay ka imanay afartii xukum yacni taxriimka iyo wujuubka iyo karaahada iyo nadbigu wa huwa markaa yacni dalabku istaxaba waa saaxiibay bitakhyiiri markaa takhyiirku la saaxiibay kala dooransiintoo ibaaxada ah filwadci xagga dhigaalka oo waxay isku derajo yihiin ibaaxada oo shanta axkaamtu saasay markaa yacni u gudbo iqtidaaga iyo ibaaxadaa gudboon buu leeyahy fa kownuhu marka ahaanshihiisa uu yahay baa ku sii xiga xukman xukum inuu yahay ayaa ku sii xiga kamaa filmunaasibi sida munaasibka ay ugu sugan tahay kamaa filwasfi sida wasfiga ay ugu sugan tahay munaasibun munaasib oo khasasahu uu khasisay dulcurfi kii curfiga u saaxiibka ahaa oo bimacnaa waxa weeye masaa-isha usuuliga ay yacni u gudbo iqtidaaga iyo ibaaxadaa gudboon buu leeyahy fa kownuhu marka ahaanshihiisa uu yahay baa ku sii xiga xukman xukum inuu yahay ayaa ku sii xiga kamaa filmunaasibi sida munaasibka ay ugu sugan tahay kamaa filwasfi sida wasfiga ay ugu sugan tahay munaasibun munaasib oo khasasahu uu khasisay dulcurfi kii curfiga u saaxiibka ahaa oo bimacnaa waxa weeye masaa-isha usuuliga ay yaqaanay maslaxatun wadiduhaa bacdu maslaxatun maslaxo wadiduhaa iyo maslaxa waxaa ku lidiyo mafsada ah bacdu yacni waxay ka dambaysaa markaysa waxaan markaa wasfi munaasib ah munaasib bay ka dambaysaa famaa kownu muxalliha waxa ku sii xiga wuxuu markaa maxalkiisa iyo noociisu u noqdo min alad culima ay min aladii culima kii la ogaaday uu ka mid noqdo allad waa lugatun fi ladii weeye wuxuu halkan inoo sheegayaa munaasib maxaa la yidhaahdaa horuu inoogu soo tacriifiyey waynu soo aragnay aqsaamtiisi iyo qaybihiisu halkan ka warramaya waxaa kale jira buu yidhi wax la yidhaahdo mu'asir iyo mulaa'im iyo waxa weeye yacni markaa hariib iyo mursaloo iyagana uu keeni doono wuxuu soo hormariyey mu'asirka iyo mulaa'imka mu'asir waxaa la yidhaahdaa in xukum wasfi lagu sheego sida loogu sheegayna ay tahay si ay uu keensanayo xukumka wasfigaasi xukumka keensanayo sidaas loogu sheegay weliba nas ama ijmaacna lagu xusay iyadoo nas lagu xusayo tusaalihiisu wuxuu ahaaday man masa dakarahu falyatawada yacni masudakar wasfiga la yidhaahdo waxaa lagu sheegay inuu sababo yacni xukumka ah ee weyso inuu sababo arrinkaa iyadaa baa laga faa'idaysay waxaana laga qaatay waxa weeye rabdiga shardiga iyo jazaha la ysku xidhay taas iyadaa baa laga qaatay oo laga faa'idaysay marka man masa dakarahu falyatawada marka waa mu'asir nas baana lagu sheegay nooca masu dakar ah ayaa lagu markaa tixgeliyey yacni nooca weyse jab ah a marka nooc baa nooc lagu tixgeliyey raximahullah nooc baa nooc lagu tixgeliyey waa nooca koowaadee ugu xooga badan haddii marka ay tahay inaan nas ama ijmaac lagu tixgelinin laakiin ay tahay noocbaa yacni markaa nooculwasfi baa nooculxukmi lagu tixgeliyey laakiin tixgelinta lagu tixgeliyey lagama qaadan markaa nas ama ijmaaca lagama qaadan yacni nas ama ijmaac yacni markaa mid yacni toosla isugu xidhay ma aha xukumka iyo waxa weeye istimbaad baa lagula soo baxay istimbaad ayaa markaa lagula soo baxay amaba nas ha sheegee nasku siduu u sheegay si xukumka ay isugu xidhan yihiin oo ay markaa daahir ku tahay ama sariix ku tahay ma aha mulaa'im baa la yidhaahdaa kaana la yidhaahdaa wuxuu kaga beddelan yahay in waxa weeye nas ama ijmaac xukunka markaysagaa aan loogu sheegin si weliba uu ta'siir ku keensanayo aan loogu sheegin taas iyada ah ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni mulaa'im baa la yidhaahdaa ويضاحها أن المراد به بترتب الحكم على وفق الوصف ثبوت الوصف مع الحكم في محل النص يعني وحوية ترتب الحكم وحلوغة جداس وصفك وافقصا إنه وصفك السبناذ حكم كالتركيس محل كنصك كسبناذ بأن كانا مقترنين في نص الحكم نص الحكم وإسقول لمائه لكن سي مؤثر هو يهيو سيدا كاور إسقو حدنايين من نص ذكره فليتوضع وكال إسقو ما حدنين مولا إنبال الله أرنيه يعني مركا قابك التنبيه والإيماء وكلا هدي مركا يساقا ويسوق حرين يهي يعني مركا يساقا والغا قادنيا waxay ugu kala xoog badan yihiin siday u kala horeeya oo markaysagaa waxa markaa horeeya yani sida markaa yani ay u kala xoog badan yihiin sida markaa loo kala horraysiiyey ee kan qaybinaya u kala horraysiiyey ayay markaa u kala u kala xoog badan yihiin يعني ملائمتي صدح نوع با كيمان ايسا صدح نوع بيت كدن بوكو شاغر النوع الوصف اللي قلت يحقليه في جنس الحكم آه. النوع الوصف عفوا وحان غلطي مركي سلا وحاو يري آه يعني مركا يعني مؤثركو يعني نوع الوصف با نوع الحكم اللي قلت يحقليه يعني مركا تنكله وحو كغد وين نوع الوصف با مركا اللي قلت يحقلينيا في جنس الحكم ama markaa jinsul wasfi baa lagu tixgelinayaa fii nawci alxukmi ama markaa jinsul wasfi baa lagu tixgelinayaa fii jinsi alxukmi marka waxa weeye horta wuxuu uga leexday labadaba markaa yacni wasfiga iyo xukumku labaduba inay nooc noqdaan ma suuragal aha hadday labaduba nooc noqdaan nasna lagu sheego walow sida loogu sheegay markaa siday doontaba ha noqotee marka wuxuu noqonayaa mu'asirkii buu noqonaya halkaa waa idinka hadlayay marka sawaabka waxa weeye waa in la yidhaahdo markaysagaa qaybaha marka mulaa'imka uu sheegaya waa qaybaha saddexdaa ee beydka dambe lagu sheegay marka waxa weeye waxay ku rumoobaysaa in sida loogu sheegay ay tahay nawc nawculwasfi baa lagu tixgeliyey fii jinsi alxukmi ama jinsulwasfi baa lagu tixgeliyey fii nawci alxukmi ama markaa jinsulwasfi baa lagu tixgeliyey fii jinsi alxukmi yacni markaa saddexdaas qaybood baa soo gelaya hadday labaduba nooc noqdaan waxay noqonayaan يعني مركي سجى حق مؤثر كأي مركا جود الجليان حق مؤثر كأي جود الجليان مركا صاصوي مركا قيبها ملائمكو وصدح ذا قيبود ويا تصالوا حياتي مركي سجى إن نوع الوصف يعني مركا آه يعني جنس الحكم اللي قلت حجريه آه ولاية ذا ولاية ذا يعني مركا وحوي الصغر إن الله عليه ولا يلاذا مركي سجى صابت مركا يعني عيد اللوجو وليه وإمك إلمها ير maalkiisa weli waxa loogu yahay waxa weeye marka isagaa yaraanshaha uu yar yahay yaraanshaha uu yar yahay weeye marka waxa weeye yaraanshaha uu yar yahay waxa marka ay sababtay maalkiisii mas-uul in looga noqdo oo loo ilaaliyo ayuu markaa noqonaya wakadalika markaysa waxaan markaa wilaayadii nikaaxuna yacni isla siqarkaa in la yidhahdo waa ku sugnaatayo jinsulxukmi baa siqarku yani uu markaa u ahaaday wilaayo mid keensada xukumka wilaaye la yidhahdo oo maalkiibuu ku keensaday maalka iyo wilaayatulmaal iyo wilaayatunnikaaxna wilaaya ka dhaxaysa waayo dee waxa weeye way kala baxeen oo laba noocoo kala duwan bay kala noqdeen mar hadday sidaas iyada a tahay yacni markaa nawculwasfi oo siqar ah waxa lagu tixgeliyey jinsulxukmi oo jinsulwilaaya ah oo saadiqku oo ku rumoobaysa wilaayatu nikaax iyo wilaayatu maal yacni markaa ku rumoobaysa marka taasoo kale waxay noqonaysaa yacni kii waxa weeye yacni lagu tixgeliyey yacni marka ijmaaca waayo wilaayadan marka yacni maalku inay siqar u sugna yacni sababteedu tahay waa laysla ogol yahay waa laysla ogol yahay waxaad markaa ku arki kartaa qolyaha markaa yacni usuuliyiinta inay had iyo jeer yidhaahdaan yani markaysagaa maa culima ictibaaruhu yani wixii ictibaarkiisa la ogaaday yani markaa fii yani ictibaaru nawcihi fii ljinsi ama ictibaaru nawcihi yani markaa fi nawci culimada ay sheegayaan cilmigaasi ma aha cilmi yaqiiniya inuu markaa u yahay waxay culimmadu yidhahdeen danni raajixa iyo cilmi yaqiiniya dilku waa soo gudagelaya rujxaan baa looga jeedaa sidaas aawadeed buu markaa u yidhi yani ibnu najaar والمراد بالعلم هنا ما هو من آآ آآ ما هو يعني أعم ما لا يقدع على الغيابة يعني ما هو أعم من اليقين والظن إن صاهد بالغيابة زركشي لفتي سوحا ويري والمراد بالعلم الرجحان علم ذا الرجحان باللغة شدابو علم ذا رجحان يميسان بطن إنه ميسان بدن يهي أو ساسي سيدك لك ميسان بطن تاي تاسع لغت المامي jinsi jinsi in lagu tixgeliyo jinsulwasfi yacni markaa fii jinsi alxukmi lagu tixgeliyo tusaalihiisu marka isagaa waxay ahaatay in markaa la yidhaahdo yacni jinsiga jinsiga wasfiga jinsiga wasfiga ayaa lagu tixgelinayaa markaisaga xan markaa fii nawci alxukmi xukunka noociisa ayaa lagu tixgelinaya waa sida markaysagaa jinsiga rafculmashaqa ah rafculmashaqadii mar wuxuu noqonayaa salaad la qasriyo mar wuxuu noqonayaa soom la afuro ayaa lagu tixgeliyey nooca markaysaga ah nooca xukumkoo safar ah nooca xukumkoo safar ah ayaa lagu tixgeliyey marka waxaa weeye salaaddii in la qasriyo iyo in la jamciyo iyo in waxa weeye markaa yacni soomkii la afuro iyo dhammaantood maxaa ka dhaxaysa jinsi baa ka dhexeeyo waa rafculmashaqo mashaqo in la rafciyo marka waa jinsulwasfi oo lagu tixgeliyey fii nawci lxukmi laba jinsi oo laisku tixgeliyeyna waxay tahay rafculmashaqo yacni waa jinsulwasfi jinsulxukmiguna waxa uu noqonayaa wax markaa shamlinaya yacni markaysa waxaan markaa maalan wax shamlinaya wax shamlinaya jamciga markaysagaa yacni salaada la jamciyo oo kale salaada jamcinta la jamciyo ee waxa weeye uu jamcin karo kii musaafirka ahaa yacni markaa uuna jamcin karo kii markaysa waxaan markaa yacni saasi la eg mariidka ahaa calaa qowli marka lagu socdo mariidku inuu salaada jamcin karo yacni waxay noqonaysaa jinsulwasfi oo rafculmashaqo ah in jinsulxukmi yacni markaysagaa lagu markaa yacni lagu markaa yacni ictibaariyey sidaas iyadaa bay noqonaysaa amaba tusaale kale uu shaarixu qorayo in la yidhaahdo yacni qisaasta waa jinsulwasfi yacni markaa jinsulxukmiguna wuxuu noqonayaa yacni marka waxa weeye qisaastii nafta loo qisaasayay iyo tii atraafta loo qisaasayey yacni markaa jinaayo jinsiga jinaayo la yidhaha in lagu tixgeliyey jinsulwasfi oo qisaas ah in jinsulxukmi oo yacni markaa ah yacni markaa jinaayo ah in lagu tixgeliyey waa laba jinsi baa la isku tixgeliyey marka qisaastina waxay noqonaysaa qisaas naftoo dhan la qisaasayo loo dilayo waxay kaloo noqon kartaa qisaas markaysagaa daraf la qisaasayo oo xubin loo jaray iyo wixii la mida wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa xagga markaa haddii la eego khusuuska iyo cumuumka inay axkaamtu kala caamsan tahay awsaaftuna kala caamsan tahay kala khaasan tahayna yacni wasfika ugu khaasnimada badan shay mucayana mas'alo gaara in la yidhaha masaladaas waa muxaram ama la yidhaha waa waajib a taas waxay noqonaysaa markaysagaa yacni wasfi ka ugu khaasnimada badan ayuu markaa noqonaya yacni xukmi ka ugu khaasnimada badan xukmi ka ugu khaasnimada badan in la yidhaahdo yacni markaa salaadaasi waa waajib sinadu waa xaaraan khamrigu waa xaaraan waxa weeye waa akhasu xukmin xukmika u khaasnimo badan hoos looma sii degi karo meel kasii khaasnimo badan looma degi karo oo miyaa taxriim lasii dhaafi karaa markaysagaa shaygaa mucayanka xaaran yahay dee mala lama sii dhaafi karo waxa ku xigo oo markaysagaa isaga ka yaro sarreeya in waxa weeye xukumka oo in la itlaaqo sida in la yidhahdo markaysagaa karaahiyo sida in la yidhahdo taxriim labada xukum ee marka uu sheegayaa waa xukumkii wujuubkii iyo xukumkii yacni markaa taxriimkoo la itlaaqo bimacnaa mas'ale mucayana aan lagu qaydin taasina waxay tahay yacni markaa way ka yaro sarraysaa taxriim aan mas'ale mucayana lagu qaydin wujuub wahaakada waxaa kaloo taana ka sii sarreeya dalab wax la dalbo dalabkaasi wuxuu noqon karaa dalabu ficli iyo dalabu tarki yacni mid walibana wuxuu noqon karaa in si jaazima loo dalbay iyo inaan si aan jaazim ahayn loo dalbay taa waxa la derajo oo la siman takhyiirka oo ibaaxadii ah ayaa la siman waxaa intaa ka sii sarraysa inuu xukum yahay xukum inuu yahay ayaa markaa ka sii sarraysa marka waa uga caamnimo badan yahay awsaaftana saasoo kalea ka imanaysa wasfigu inuu munaasib yahay oo in waxa weeye xukum markaa lagu xidhi karo oo maslaxa ku sugan tahay bimacnaa in xukum sharciga in lagu xidhaa ay suuragal tahay inuu maslaxo yahay a waxaa dhici karta waxyaalaha qaarkood oo munaasabada iyo maslaxadu miyaynay markaa iswanayn waxaa dhici karta markaysagaa waxyaalaha qaarkood maslaxadu inaynay daahir ahayn waa inay markiiba markaysaga aad yacni u muuqan baa suroobi karta sidaas aawadeed baa maslaxa kasii khaa yacni kasii markaysa waxaan markaa yacni kasii khaasan yacni munaasib hadda waxa weye wuxuu kas kaga bilaabay isaga xaggii sare ayuu kaga bilaabay hoos buu u daadegayaayo munaasabada waxaa ka khaasan in la yidhahdo waa maslaxo ama la yidhahdo waa mafsado taana waxaa kasii khaasan in maslaxa iyo mafsado hoos looga sii dego noocan la garanaya aynu soo marray oo la yidhahdo daruuriyaadku ka mid yahay ama xaajiyaadku ka mid yahay ama taxsiinaadku ka mid yahay in caynkaas la yidhaahdo ayaa markaa kasii khaasan taas yadaaba kasii khaasan taana waxaa ka sii hooseeya in mid mucayana markaysa waxaan markaa loo dego ayaa markaas kaga sii hooseeya waa kan wuxuu idhi min almunaasibu buu ka mid ahday mucasiru mid mucasir la yidhaahdo wasfi mucasir ah dukira waa la sheegay wasfiga mucasirkaa binnasi baa lagu sheegay iyo walijmaaci ijmaac baa lagu sheegay dukira waa la sheegay munaasibkaasoo dukira la sheegay yacni nawcu ayaa markaysagaana ay faacilkii noqonay mucasirkaasoo dukira la sheegay binasi nas lagu sheegay walijmaac iyo ijmaac lagu sheegay ama ijmaac lagu sheegay inay israacaan daruuri ma aha wa ugu waa bimacnaa aw nawcuhu noociisaa la sheegay nawculwasfi uctubira waa la tixgeliyey uctubira waa la tixgeliyey ay huwa nawculwasfiga fi nawci baa lagu tixgeliyey lilxukmi xaalu nawca dambe xukumka u sugan yahay wain lam yuctabar haddaan la tixgelin bidayni nas ama ijmaacan lagu tixgelin bal taratubulxukmi yacni markaa xukumka markaa ka dhalashadiisa uu ka sababoobayaa wasfiga dahara markaa uu daahiray calaa wafqihi ay calaa wafqi lwasfi wasfiga si waafaqsan uu uga dhalanayaa fadal mulaa'imu kaa mulaa'im baa la yidhaahdaa aqwaahu ka ugu xooga badan maadakara waa wuxuu sheegay qablu iminka ka hor alqaasimu kii markaysagaa qaybqaybinayey wuxuu sheegay ayaa markaa ugu xoog badan oo siday u kala horeeyaan ayay u kala xoog badan yihiin waa kuwii daruuriyaadku xaajiyaadka inay xog ka xoog badan yihin xaajiyaadkuna inay markaysa waxaan markaa ka xoog badan yihiin taxsiinaadka iminkana mu'asirku mulaa'imka waa ka xoog badan yahay min ictibaari nawci zukina waxaa lagu ogaaday min ictibaari nawci nooc in la ictibaariyo ama tamaamulbayd laga dhigoo la yidhaahdo oo min ictibaari nawci nooc in la ictibaariyo ahaaday wasfi fi ljinsi jinsulxukmi lagu ictibaariyo wa min caksin sidaa lidkeedna markaysa waxaan markaa ahaatay oo yacni jinsulwasfi fii nawcilxukmi lagu ictibaariyo wa min jinsin jinsi la ictibaariyo biaakhara markaysagaa mid kale lagu ictibaariyo zukina waa la ogaaday tamaamulbayd iska tahay akhasu xukmin xukumka ugu khaasnimo badan mancu mislilkhamri khamri oo kale wax la mida in la taxriimiyo weeyi aw ilwujuubu ama markaysagaa waajibnimo weeye yacni limudaahi lcasri aw markaa yacni markaa yacni ay mislulwujuubi waajibnimo oo kale weeye limudaahi lcasri casr wax shabaha la waajibiyo bimacnaa salaad casar oo kale in la waajibiyo ama wax kaloo la mida la waajibiyo sida duhur oo kale fa mutlaqu alxukmayni waxaa ku sii xiga oo ka yara sarreeya xagga khaasnimada la eego yacni markaa labada xukumkooda labada xuk labadooda xukum in la itlaaqo oo xukumkii wujuubaha iyo xukumkii taxriimaha labadaa in la itlaaqo ayaa kusii xigay bacdahu talab waxa markaysagaa ka sii dambeeya talab waxa la yidhaahdo ayaa kasii dambeeya in ficilka la dalbo ama tarkiga la dalbo ama yacni marka waxa weeye si jaazima loo dalbo ama si hayru jaazima intoo dhan dalab bay ku wada xaroonayaan oo soo wada gelayaan wa huwa markaysagaa dalabku istaxaba waa la saaxiibay yacni bitakyiiri markaa doorasiin buu la saaxiibay fi lwadci xagga dhigaalka fa kownuhu xukman waxaa ka sii sarreeyo ugu caamnimo badan inuu xukum yahay kamaa fi lwasfi sida wasfiga ay ugu sugan tahay munaasibun munaasib oo khasasahu u khasisay dulcurfi kii curfiga u saaxiibka curfiga u saaxiibka wuxuu ka tilmaamayaa umuuraha markaysagaa usuulka lagu yaqaano kii yaqaanay maslaxatun ay fa maslaxatun maslaxa ayaa kusii xigta oo iyadu ka yara caams ka yara khaasan yani ka yara khaasan xaggii saru kaga bilaabay kan wa diduha iyo maslaxa waxaa ku lidiya maslaxatun maslaxo haa mee bacdu baa taalla maslaxatun maslaxo iyo wa diduha wixii maslaxa ku lidiyey bacdu waxay ahaatay mid ka dambaysa yacni munaasibka oo waxa weeye way ka khaasan tahay famaa kownu maxalliha waxaa ku xigta wuxuu yahay markaa maxalkeedu min aladcuuli maa kii la ogaaday uu ka mid noqdo ayaa markaysagaa kusii xigta oo u daruuriyaad yahay ama xaajiyaad yahay ama taxsiinaad u yahay faqadim ilakhasa waalgariibu alqa ctibaarahu lcali raqiibu faqadim buu ku yidhi hormari alakhasa ka khaasnimada badan waalgariibu gariibka alqaa waa riday oo waa tuuray ictibaarahu tixgelinta la tixgelinayo alcali raqiibu ilaahay korreeye ee wax ilaalinayey ayaa markaa tuuray halkana wuxuu inoo tilmaamayaa hadday tacaarudaan yacni siday u kala khaasnimo badan yihiin in loo kala markaa loo kala arjaxayo mas'aladaas ayuu markaa inooga tilmaamaya oo haddii la eego yacni markaa qaraabooyinka baabulmiiraas marka la joogo sidii markaa loogu kala dhowaansho badnaa ayaa meydka laysu xijaabayay ama markaysagaa loo kala hormarinay oo haddii la eego jihatulbunuwo iyo jihatulukhuwa qaraabadiisu yay khaasnimo badan tahay jihatulbunuwa oo marka isaga ah markaa ubadkii marka jihatulbunuwa waa laga hormarinayaa jihatulukhuwa waa laga hormarinaya jihatulukhuwa iyo jihatu cumu yani markaa cumuumo yani markaa adeernimo iyo walaalnimo dee walaalnimaa markaisagaa meydka ku khaasnimo badan oo u dhowaansho badan sidaas aawoodee markaisagaa miiraaskii waa lagu qadimayaa waxaa la hormarinayaa yacni markaa ukhuwada laga hormarinayaa jihada ukhuwada ayaa laga hormarinayaa jihada cumuumada laga hormarinaya marka masaa'il bay culammadu ku dhiseen awsaafta in loo kala qadimo sida ay u kala khaasnimo badan yihiin waxaa ka mid a masaa-ishay markaisagaa ku dhiseen hadduu qofku markaa yacni uu laba maro uu helo labada maro markaisagaa mid waa xariir midna waa nijaas wuxuu ku maydhana ma haysto wax kaloo cawrada astura oo aan labadaa maro ahayna ma haysto waa nin waa maro xariir ah iyo maro nijaas ah labada iyomuu xidhanaya tumuu ku tukanayaa labadaas salaadda teebaa ku khaasnimo badan culammada qaarkood waxay yidhahdeen salaadda waxaa ku khaasnimo badan manciga markaisagaa la diidayo ee la taxriiminayo najaasadaa kaga khaasnimo badan xariirnimada marka maadaama najaasadu kaga khaasnimo badan tahay xariirnimada waa in markaa yacni aanu ku tukan maradii nijaasta ahayde uu ku tukadaa taxriirtaa ninkii waa inuu ku tukadaa markuu wax kala waaye sidaas iyadaa bay yidhaahdeen waxaa kaloo markaysagaa ka mid ah yacni nin muxrim ah ayaa xaalatul idiraar baa ku dhacday nafti baa qabsatay nafti markay qabsatay ayaa waxa weeye wuxuu helay bakti iyo ugaadh buu helay labada iyamuu cunayaa ma ugaadhuu dilanayaayoo cunayaa mise baktiguu cunaya haddii la eego camalka uu ku sugan yahay oo ixraam ah keebaa ku khaasnimo badan camalka uu ku sugan yahay waxaa ku khaasnimo badan oo daliil gaar u nahiyayaa uu soo arooray yacni marka ugaadha ugaadhaa si gaara markaisagaa muxrimkii loogu diiday oo khaas ah maadaama si gaara loogu diiday ugaadha iyaanu cunin bay culimmada qaarkood yidhaahdeen bakhtiga ha cuno mar hadduu muxrim yahay ugaadhi yaanu cunin waayo markaysagaa waa ku khaasnimo badan tahay maadaama caynkaas yadaa tahay wuxuu cunayaa markaysaga baktigii buu cunayaa ee ugaadha cuni maayo aduu culamada qaarkooda khilaafayaa waa jiraan yacni laakiin waxa weeye waxay ku dhisan tahay qaacidadaas ayay markaysagaa ku dhisantahy qaacidadaas ayay markaa ku dhisantahy waxaa kaloo inoo sheegayaa hariib waxaa la yidhaahdaa wixii tixgelinta uu la tixgelinayo sharcigu u riday oo iska tuuray oo tixgelin waayey taasaa waxaa la yidhahdaa hariib baa la yidhahdaa culammadu waxay u misaaliyeen nin boqoroo cabdiraxmaan ibnulxakam la odhan jiray oo umawi ahaa ayaa waxa weeye oo indulus iyo meeshaa ka talin jiray ayaa waxaa la yidhi gabadh addoon oo aad u jeclaa baa la yidhi markaasuu maalin ramadaan arkay markaasuu dabeedna ku dhacay baa la yidhi markuu ku dhacaybu dabeedna fuqahadii u yeedhay u yeedhay oo markaasuu yidhi bal arrinkaa iga warrama maxaa markaysagaa yacni markaa xal ah maxaa markaysagaa yacni ka haysaan halkii baa dabeed waxaa hadlay sheikh la yidhaahdo yaxya bnu yaxya alleythi sheikh la yidhaahdo ayaa markaysagaa hadlay oo saaxiibkii imaam maalik ah markaasaa dabeedna waxa uu ku yidhi waa in yacni aad markaa yacni lixdan maalmood waa inaad soontaa laba bilood oo mutataabicayna waa inaad soontaa madhabta maalikiyaduna waxay qabtaa yacni intihaaku xurmati nahaari ramadaana yacni xukumka ka waajibaya kafaarada ah tartiib kama qabaan sida jamaahiirtu uga qabaan iyagu waxay leeyihin xukumku waa mukhayar bay leeyihin oo riwaayo daciifa oo xadiiska ku soo aroortay yacni oo markaa munkaro ah riwaayada noocaasay cuskadaan oo waxay yidhaahdaan markaa kii la doono ayuu qofku la iman karaa halkiibaa markii dambe waxaa lagu yidhi sheikhii yaxya bnu yaxya leythi maxaad sidii imaam maalik ugu fatwoon weyday in markaa xukumku mukhayar u yahoo tuu doono saddexba la iman karo wuxuu yidhi waxaan markaa ugu fatwoon waayey yacni markaa ninkan haddii la yidhahdo qoor xore qoor xore haddii lagu yidhaahdo qoori waxba lama aha marka waxaa dhici karta arrinkii inuu halkii ka wado oo markaysagaa maalin walba iskaga dhaco markaysagaa maalin ramadaan uuna markaysagaa qooraha badane markaysagaa u hayo maalinba markaysagaa uu yidhahdo mid baan xoreyey marka arrinka noocaasa ayaa ku sugan buu idhi sidaas aawadeed baan u idhi waa inaad markaa yacni laba bilood oo mutataabicayna aada soomta culammadu waxay yidhaahdeen mas'aladaas yacni sharcigu markaa waxa weeye maslaxadaa uu sheegayo sharcigu ma ictibaarina wuu ilqeey waayo ilaaha markaa ilaahay waa ogaa in yacni markaa dad marka aqniyo ah iyo dad boqorro ahiba inay ku dhici doonaan arrinka noocaasa oo intihaaku xurmati nahaari ramadaana biljimaac inay la iman doonaan yacni markaa ilaahay waa ogaa iyadoo ogaa haddana markaa muu odhan kii waxa weeye isagu markaa yacni boqor ah ama markaa yacni hani ah oo aanay waxba la ahayn waa in markaa aanu qoor xorayno isagu waa inuu la yimaadaa yacni laba bilood inuu soomo maadaama sidaas aan la odhan waxay ku tusinaysaa inay tahay wasfi sharcigu yacni markaysagaa maslaxa aanu ictibaarin ama wasfi aanu ictibaarin ee uu ilqeeyey sidaas iyadaa inay tahay faqadim hormari buu yidhi alakasaka khaasnimada badan xagga awsaafta iyo xagga axkaamtaba markaysagaa waxaad ka hormarisaa ka markaa ka caamnimada badan waalghariibu hariibku alqaa waa riday ictibaarahu tixgelinta la tixgelinayo alcali ilaahay korreeyey alraqiibu markaysagaa ilaalinayay addoommadiisa waalwasfu xaysu lictibaaru yujhalu waalwasfu wasfiga xaysu yujhalu lictibaaru yujhalu goortii markaa ictibaar laga jaahil noqdo laga jaahil noqdo fahuwa listislaaxu istislaax weeye qul waxaad tidhahdaa walmursalu iyo mursal weeyaan naqbaluhu licamali asaxaaba naqbaluhu waa aqbalaynaa markaa mursalka licamali asaxaabati saxaabada camalkeeda ayaanu u aqbalaynaa wasfigii markaa daliil ictibaariyey daliil ilqeeyey midnaba aan lahayn ka naqdi waa sida markaysa waxaan markaa dhibcaynta lilmusxafi la dhibceeyo iyo walkitaabati waa qoraalka markaysagaa weeye yacni musxafka markaysagaa la qoray ee markaysagaa la jamciyey tawliyati sidiiqi yacni markaa in laga mas-uul yeelay oo khaliifo laga yeelay yacni markaa sidiiq inuu ka yeelay bimacnaa khaliifo ka yeelay lilfaaruqi faaruquu ka yeelo cumar ah bimacnaa abubakar inuu istikhlaafay oo uu khaliifo ka yeelay cumar bnu lkhadaab oo arrinkii uu u dardaarmay ama uu ku wareejiyey wahadmi jaarin deris in la dumiyo yacni wahadmi jaari jaari masjidin masjid markaa yacni jaarkiis in la dumiyo lidiiqi cidhiirtoon uu masjidku markaa cidhiirtoomay in loo dumiyo oo waxa weeye si masaajidkii loogu daro in loo markaysagaa yacni la dumiyo derisyada markaa masaajidka u dhow si markaa loo ballaadhiyo iyagana markaa beddelkooda meel kale la siiyo oo markaysagaa yacni sidaas iyadaa tacwiid loo sameeyo
yacni lacag in lasoo sameeyo oo xaakimkii uu lacag soo sameeyo si ay mucaamalada u fududaato sida cumar bnu khadaabba lilmaslaxa uu lacagta u sameeyey tajdiidi nida adaanka in la cusboonaysiiyo markay dadkii farabateen waqtigii cumaan bnu cafaan ayuu wuxuu yihi meel suuqa oo zawraa la yidhaahdo laga adimo adaan markaa kale oo adaankii jumcada aan ahayn markaa dabeed taasna waxay ahayd lilmaslaxa ayuu cumaan u soo darisiiyey wasijni jeel in la sameeyo sijni waa maxalka wax lagu xidho sajnina waa xidhitaanka laftiisa marka meel wax lagu xidho in la sameeyo sida cumar bnu khadaabba u sameeyey daar u gaar ah jeelka lilmaslaxa ugu sameeyey
intaa dhammaanteed way isku cadfantay tadwiinu dawaawiini dawaawiin markaysagaa in la dawinoo la qoraa badaa waa muuqatay ay kownuhu min almaslaxati almursala maslaxatu lmursala inuu ka mid yahay waa muuqatay halkanna waxau inoo sheegayaa waxaa la yidhahdo almaslaxatu lmursala ama almasaalix lmursal almasaalix almursala maslaxatu lmursala waxaa la istislaaxna waa la yidhahdaa mursal waxaa lagu yidhi qaydulictibaar baa laga rido kuma qaydno kuma xidhna in la ictibaariyey kumana xidhna inaan la ictibaarin labada midnaba kuma xidhna maadaama labada midnaba aynay ku xidhnayno labada dabar ama labada seeto mid walba ay ka furan tahay ayaa mursal loogu magacaabay sidaas yadaa weeye culammadu waa isku khilaafsan yihin oo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen yacni almaslaxatu almursala muctabaro weeye inay muctabaro tahay waxa u daliila waayo sharcigu ma ilqaynin oo ma tuurin qolada markaa cuskanaysaa waxay yidhahdeen sharcigu ma ilqaynin oo ma tuurin qolada markaysaga aan ictibaarinayno waxay yidhahdeen maslaxatu lmursala muctabaro ma aha muctabaro inaynay ahayn waxa ku tusinaysa waayo sharcigu ma ictibaarin mar haddaanu sharcigu ictibaarin oo daliil lagu ictibaariyo lagu tixgeliyey aan lahaynin waxay noqonaysaa waa mulqa marka labadii daraf ayuunbaa markaysaga masalada tacriifkeedii baa qolaba jus qabsatay qoladii markaa lahayd waa xujo waxay yidhahdeen xujo inay tahay waxaa u daliila sharcigu ma ilqayno ma tuuri qoladii markaa tidhi xujo ma ahana waxay yidhaahdeen inaanay xujo ahayn waxaa u daliila sharcigu ma ictibaarin hadduu xujo noqon lahay sharcigu waa ictibaarin lahaa bay yidhahdeen marka almaslaxatu almursala madaa'ibta badankoodu waa isticmaalaan inkastoo qolada maalikiyada aada loogu sheegaa markaysagaa lagu tilmaamaa yacni shaarixu waa ka soo naqlinaya yani waxa weeye waxaan ujeedaa mucalliqu waa ka soo naqlinaya ama muxaqiqu hadal markaysaga uu leeyahay yani qaraafi shiikha la yidhahdaa qaraafi shiikha la yidhaahdaa oo maxsuulka kitaabka la yidhahda sharaxiisa uu ku sheegay yani kitaabka maxsuulka aragteen baa matni ah shuruux buu leeyahy shuruux ayuu leeyahy shuruuxda uu leeyahy ragga sharxay waxaa ka mid a qaraafi shiikha la yidhahdo nafaa'is alusuul buu u bixiyey sharxu lmaxsuul marka waxa weye hadalkan uu inoo soo noqlinayo sharaxa maxsuulkaee nafaa'isl usuul la yidhaahdo ee uu qaraafi leeyahay kaasuu ku yaalla culamo kalena waa sharxdo asfahaani sheikha la yidhahdaa ka mida culamada sharxay sharxulmukhtasarku inugu lahaa ayaa ka mida markaysagaa ragga sharxay marka waxa uu yidhi markaa qaraafi نفائس الأصول شرح المحصول وحكور يحكى أن, المص... أن المصالح المرسلة من خصائص مذهب مالك وليس كذلك بل اشتركت فيها جميع المذاهب فهم يعللون ويفرقون في صور النقود وغيرها ولا يطالبون أنفسهم بأصل يشهد لذلك الفارق بالاعتباء بل يعتمدون على مجرد المصلحة ثم إن الشافعية يدعون أنهم أبعد الناس قال الشافعي ذلك كان ويريريا ثم إن الشافعية يدعون أنهم أبعد الناس عنها وهم قد أخذوا منها بأوفر نصيب حتى تجاوزوا فيها وقرافب أورنية هذا إمام الحرمين قيم مذهبهم وضع كتابه الغياثي ضمنه أمورا من المصالح التي لم يوجد لها في الشرع أصل يشهد لخصوصها وكذا فعل الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية فإنه توسع في ذلك كثيرا لم يوجد للمالكية منه إلا اليسير وذكر بعض أمثلة يعني محقق حليه وذكر بعض أمثلة مما ذكروه ثم قال فلو قيل إن الشافعية هم أهل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان ذلك هو الصواب آه. يعني وحوي آه قرافي وحو تلماميا آه مالكي وكلي ما عسكته مذاهبت ووضع عسكدان اوا كلا بطده بل مركي سلام مالكيدو inay ka badsatay madaahibta kale marka isaga ma ah yacni shaaficiyada haddii la eego oo aad iyo aad marka isaga u inkira waxay haddana yihiin markaysagaa nasiibka ugu weyn bay ka qaateen buuri imaamulxaramayn oo markaysagaa madhabtooda qayim u ah bimacnaa waxaa weeye markaysagaa ragga la ictimaado markaysagaa ka ah kitaabkiisa alkhiyaasi leeyahay waa kitaabu imaamada iyo axkaamteediiyo xaggaa uu kaga warramo yacni weeye waxa markaa yacni uu tadmiiniyo oo kitaabkaas markaysagaa yacni kudhex ku dhex sheegay umuuro badan oo masaalixda markaysagaa ka mid a oo isagu ictibaarinayo oo sharciga daliil ka markhaati kacayo in la ictibaariyo aan lagu haynin markaa dabeedna amsil uu sheegay yani maawardina waa tilmaamay dabeedna wuxuu yidhi haddiiba la yidhaahdo shaaficiyadu iyagaa markaa u ehela masaalixulmursala oo nimanka markaa masaalixulmursala cuskadaa waa shaaficiyada cid kale ma cuskato haddii sidaas la yidhaahdo yacni warka noocaasi wuxuu noqon karaa war saa'iqa oo sawaabuu noqon karaa heerkaasuu gaadhsiiyey yani markaa qaraafi umuuraha keensaday